beeraleyda soomaaliyeed ayaa lafdhabar u ah dhaqaalaha dalka gaar ahaan kuwa ku nool hareeraha webiga jubba ee gobolka jubbada hoose dalagyada ay beertaan ayaa ah kuwa quudiya kumanaan qoys islamarkaana suuqyada jubbaland kusoo kordhiya cuntooyinka dalka dadka beeraleyda ah ee ku nool dhulka jinka webiga gobolka jubbada hoose ayaa sheegay inay si weyn ugu tiirsan yihiin beerashada dalagyada kala duwan islamarkaana ay ka maareeyaan nolosha qoysaskooda sani cabdulaahi salaad oo ka mid ah beeraleyda ku nool jubbaland ayaa ka warbixiyey sidaa beeraha wax uga soo saartaan annaga waxaan nahay beeraley xoolana waan dhaqanaa oo meesha hadda xoolana waan ku dhaqanaa laakiin muhiimadda waxaan siinaa xagga beeraha ood u jeedaan hadda wax soo saarka annagii gellayda waad arkayseen iyo qaabkii maaragtay ay ahayd sisinta waad arkayseen iyo gabdhahaas oo ila joogo gabdhaha waxay ka mid yihiin cooperativeka aniga aan leeyahay maaragta aan sameeyey iskaashatadii iskaashato oo waxa weeye aniga midahii way naga wada dhexaysaa aniga laakiinse waxaan leeyahay maalgelintii baan leeyahay beerihii baan leeyahay beerta waan u falaa waan u soolkeeyaa abuurkii baan siinayaa waxaan siiyaa maaragtay waxaan siiyaa wax allaale wixii marka ay u sii baahan yihiinaan dadka siiyaa dad badan oo ehelada ayaanan siiyey oo deegaankaa ehelada markaan ku leeyahay waa dad soomaaliyeed oo qoys kasta ka kooban marka ayagaasaan maaragtay aan caawiyaa ugu yaraan soddon iyo dhowr qof ilaa afartan qof ayay gaarayaan cooperativkan sidaasaanan meesha aan kii ilaa hadda ayaan beeraha aan halkan aan shaqada aan wadaa marka wax fiican baanan ka soo saaray marka horena waxaan noo saarnaa moos baa saarnaa mooska biyihii badnaa baa naga gooyey kadib waxay noqotay in aan beertii dib u soo kaabno haddana alxamdulilah meel fiican bay noo maraysaa dad wanaagsanna waan haysanaa oo nala shaqeeyo wax dibadda la geyn kara waxaa jira sisinta oo keliya inta kale qudaar ayay u badan tahay iyo galley marka galleyda iyo qudaarta ayay u badan tahay sida maaragtay kabsarka ansalaatada waxaan soo saarnaa barbaroonida waxaan soo saarnaa koostadii waxaan soo saarnaa maaragtay basbaaskii waxyaalo badan baan soo saarnaa oo xagga qudaarta ah